fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a do idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo axad ah habeen ayay isniin soo gelayso labaatanka bisha sebteembar ee sannadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dt com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa caawa idinla socodsiinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle oo walaac ka muujiya amniga xildhibaanada kadib dilal isxigxigay oo dhacay
xildhibaanada hirshabeellow labaan maraynaa qaata qoryaha isdifaaca nin walbaba xaafaduu degan yaha dib ha u milicsado yaa la darisa inuusan ahayn qof dibadda ka yimid inuu ku jiro guryahaan aaminsan aha anugu waxaan amraynaa inay ciidamadu galaan xaafada
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha midkii galabayhaa caad sarwaan go'aanku jiidaaye jankaad kala colowdaa duuggaydha roorsado eh garaadkaagu kuu diig kana guuyo kuu xige qodobadaasiyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliyaba waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida iyo caashe ibraahim aadan
taalo loo samaynayo garsoorihii maxkamadda sare ee ruth bader ginsburg ayaa laga dhisi doonaa magaaladeeda brooklyn sida uu sabtidii shalay ku dhawaaqay guddoomiyaha new york andrew cumo ginsburg waxa ay u dhimatay jimcihii dhibaatooyin ka dhashay xanuunka kansarka iyadoo ay da'deedu ahayd siddeetan iyo toddoba jir waxa ay ahayd hormuud sharciyeed una olo-olaysa xuquuqda haweenka iyadooo noqotay haweenaydii labaad ee garsoore ka noqota maxkamadda sare ee maraykanka sannadkii kun iyo sagaal boqol saddex iyo sagaashankii kumo oo ah dimuqraadi ayaa sheegay inuu magacaabi doono guddi doorta farshaxan oo kormeera xulashada goobta taalada laga dhisayo dhinaca kalena madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sabtidii sheegay inuu haweeney usoo magacaabi doono booska ay bannaysay ruuth oo ka mid ahayd sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee maraykanka isagoo taageerayaashiisa kula hadlayay xalay magaalada fetsville gobolka north carolina ayuu trump sheegay inuu toddobaadka soo socda soo magacaabi doono haweeneyda buuxin doonta booska ka bannaan maxkamadda sare ee maraykanka qof kasta oo uu madaxweynaha usoo magacaabo maxkamadda sare ayaa u baahnaan doona ansixinta golaha sanadka oo ay aqlabiyadiisu leeyihiin jamhuuriyiinta jamhuuriga ayaa haysta saddex iyo konton mudane halka dimuqraadiguna ay ka yihiin toddoba iyo afartan mudane dowladda griiga ayaa sabtidii sheegtay in kumanaan qaxooti ah oo dhowaan dab baabi'iyey xero qaxooti oo ay deganaayeen hadda loo raray xero kale oo cusub oo kumeel gaar ah oo ku taala jasiiradda lesbos xeradii hore oo la dhihi jiray mori kam ayaa waxa ay ku basbeeshay dab ka kacay sagaalkii bishan sebteembar taasoo sababtay in dad ka badan laba iyo toban kun oo qaxooti ah ay soo food saarto hoyla-aan qaxootigan ayaa intooda badan ka yimid dalalka afghanistan siiriya iyo dalal ku yaala afrika oo ay ka mid tahay soomaaliya dabkaasi cidna waxba kuma noqon ilaa sagaal kun oo ka mid ah qaxootiga ayaa la dejiyey teendhooyin cusub oo ay halkaasi ka dhiseen maamulka deegaanka karatebe oo u dhow dekedda maytleen qaar kale ayaa waxaa la dejiyey guryo ay leeyihiin hay-ado aan dowli ahayn xeerlaalyaha guud ee dalka kenya nuurdiin xaaji ayaa amar ku bixiyey in la baaro koob iyo toddobaatan milyan oo dollar oo ah wax iibsasho aan caadi ahayn sida hadalka loo dhigay oo la xiriirta coronavirus oo ay samaysay hay-adda adeega caafimaadka kenya ee loosoo gaabiyey k e m s a shaqaalaha cisbitaalada dhibaatada ugu badan la tacaalaya ee kenya ayaa sameeyey shaqo joojin si ay u muujiyaan wax ay ku sheegeen dhaqamada fadeexadda ah ee hay-adda oo dawooyinka iyo qalabka caafimaad u iibisa cisbitaalada guud ee dalka saddex toddobaad ka hor ayaa madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta waxa uu ka codsaday guddiga qaran ee anshaxa iyo la dagaalanka musuq maasuqa ee loo soo gaabiya e a c c inay baaraan qandaraasyada la siiyey shakhsiyaad saameyn leh oo ay ku jiraan siyaasiyiin iyadoo aan la ixtiraamin shuruucda wax soo iibsiga dadweynaha guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuq maasuqa ayaa baaritaan uu sameeyey shaqada kaga hakiyey madaxa hay-adda k e m s a jonah manjari iyo agaasimaha waaxda sahayda charles juma dhowr ganacsato oo reer kenya ah ayaa horey loogu eedeeyey inay sifo aan sharci ahayn ula baxeen lacag gaaraysa afar boqol oo milyan oo dollar oo hanti dowladeed ah taasoo loogu talagalay in lagu bixiyo qalabka caafimaad ee loo baahan yahay si loola tacaalo cudurka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban
shir looga hadlay dhibaatooyinka muqaadaraadka oo ay soo qaban qaabisay hay-adda culimmada soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho shirkaasi waxaa hadalla ka jeediyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa wasaaradda cadaaladda ka tirsan xasan kaafi qoyste ayaa warkan ka soo diray muqdisho kulan looga hadlayay halista uu leeyahay muqaadaraadka iyo dhibaatada uu ku hayo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho kulankan oo isoo qabanqaabisay hay-adda culimmada soomaaliyeed ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda iyo aqoon-yahano kale waxaana si weyn diiradda loogu saaray waxyeelada muqaadaraadka iyo sida dhalinta isticmaashaa ay ugu bareeraan falalka anshaxa lidiga ku ah xogayaha guud ee majmaca culimmada soomaaliyeed sheekh cali wajiis oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa si kooban uga warbixiyey ujeeddada kulanka mowduucu waxa waaye in laga tashado go'aanana laga soo saaro fasaadka iyo dhaqanxumada aad u sii baahaya ee xeebaheenna iyo hoteeladeenna iyo guryaheenna iyo meediyaha iyo oo ay gaartay qaarkood in gabdhaheenna sharafta badnaay cirdigoodii lagu xadgudbo qaarkood la dilo oo daaraha maarata dheerdheer yacni iyagoo ka soo maaragtay meydkoodii hoos yaalla la arkay hay-adaha baaritaanku ay ka soo saari doonaan waxaa dhacay meeshaas ka dhacay oo aad u foosha xun iyo cidda ka mas-uula waajibna ay tahay cuquubaadka sharcigaa in la marsiiyo arrimo badan oo noocaasa oo dhacaaya oo ilaa ay gaartay bahda waxbarashada iskuullada iyo jaamacaadka ay qaylinayaan ay leeyihiin dad dadkii wax baranayay baa caqligooda lagu ciyaaraya dhibaato badan lagu hayaa marka waxaan u dayn doonaa baaxisiinta iyo iyo akhyaartu inay kelimaadka ay soo jeedi doonaan ay ku cabiraan kadibna aan go-aan ka wada qaadanno si aan u badbaadinno mujtamaceenna haddii ilaah yidhahdo walaalayaal saad ogtihiin diintuna qur-aankuna oo ilahay noogu sheegay nolosha madaniga ee dowladnimada iyo mujtamacaadkuna ay soo taabteen waxaa waaye muhadidaadka caalamiga oo adduunka maanta khatarta ku haya waaweyn waxaa waaye daraagiska waxa la yidhahdo ama daroogooyinka daroogada daroogadu waad ogtihiin oo mujtamacad dhan bay rogaan cisaabaad caalamiya oo maafiya ah oo dhaqaalaha ugu badan ka sameeyaana mujtamacaadka amnigooda iyo jiritaankooda baabi'iya sidoo kale brofesor yaxye caamir oo ka mid a aqoon-yahanada magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey kaniiniyaal maandooriyaal ah oo isticmaalaan inta badan dhallinyaro arday iyo bajaajilay isugu jira daawooyinka la isticmaalo waxaa ka mid a kaniini la yidhaha dajiin stresska loo keeno marka hore laakiin hadda si fiican waxa u cabo ardada iskuullada dadka stress ka qabo siyaasiyiinta iyo ciidamada laakiin waxay cabaan inta loogu talagala ka badan kan ugu daran ee hadda suuqa jiro waa taleefodoor dhibaatada uu leeyahay maxaa ka mid a qofka wax uu keenaa ogaalkaa ka dhumaya marka hore qof isku dardarsanoo qalad kalarka ka jirkiisu waa isbogaan aakhirkana soo socdaa saxadadu ka imaanaya gabdha yaryaraa la baray kulligood waxaa baray saaxiibadood haddaad jeceshahay faxad naqane kanaa fiican cab waa keliiniga labaad brofesor cusmaan maxamuud dufle oo ah senatar ka tirsan aqalka sare sidoo kalena ah dhakhtar ka howlgala magaalada muqdisho ayaa sheegay inay soo kordhayaan dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya taasina ay keentay in dhallin badan ay ku soo biiraan barashada balwadda sharcigii iyo wixii oo dhan baa burburay siday u burbureen infrastructurkii kale oo dhan markay burbureen waxay keentay in sharcigii markuu dhumo wixii xaaraamiga ah xaaraanta ahaa ee sharciyan yacni xaaraamka ah in la soo geliyo inay fududaato in la soo geliyo sida ama la beeraba sida mukhaadaraadka xashiishka iyo daroogada kale in yacni soo gelitaankii khamrigii asoo weliba tayo xunoo calaq calaq iyo khamrigii kale la soo geliyo iyadoo ganacsi laga raadinaya in wax kasta oo maaragtay ahaa mamnuuc ahaa ay suuqa soo galaan sida hadda daawooyinkii laga dhawaajinayey balse ah daroogada ah ee loo isticmaalo bukaanada balse darooga ah oo xiliyaal qaarkood la isticmaalo oo hadhow aan ka sheekeyn doono sida tramadoolka iyo morfiinka iyo inta la midka ah waxaasoo dhan waxay noqdeen qaab ganacsi oo sharci daradii ugu soo dugaalayaan ayay waxay noqotay inay ku soo galaan ugu dambayntiisii hayaha wasiirka cadaaladda xasan xuseen xaaji ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in hay-adaha u xilsaaran dembi baarista iyo bulshada inteeda kaleba ay si wada jira uga hortagaan falalka wax u dhibi kara anshaxa bulshada mowduucan maanta laga hadlayo waa mowduuc aada muhiim u ah waxyaabaha dhibaatada u keenaya mujtamaceena oona ka dhalanaysa dhibaato fara badan in laga hortago sidaad la socotaan dastuurka kumeelgaarka waxaa aasaas u ah uu ku dhisan yahay ilaalinta diinta islaamka iyo maqaasideeda maqaasidda shareecada islaamkana horeyaa loo sheegay shanta maqaasido ugu waaweyn ilaalinta diinta mukhadaraadka dhibaatada diinta ku keenayo iyo nafta bini aadamka waa laisla ogyahay waxyaabahan maandooriyaasha oo dalka soo galay waxay waxa u dhibayaan diintii marka diintii in la ilaaliyana culimmada ugu horeysa shacabka iyo dowladda waxaa kale maqaasidda ka mid ah xifdu nafs nafta in la ilaaliyo mukhadaraadka naftiibaa dhibaato u geynaya dad kale ay dilayaan ay naftooda dhibaato isu geynaya fikir qaldan iyo dhibaato qaldan iyo nafta bini aadamka ku abuuraya mukhadaraadka taasna in laga hortago noocyada kala duwan ee muqaadaraadka oo isugu jira khamri xashiish iyo kaniini ayaa ka ganacsigoodu ku soo badanayaa meelo badan oo ka mida magaalada muqdisho taasoo dhibaato ba-an ku haysa qaybaha bulshada gaar ahaan da'yarta soo koraysa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
laba ka tirsan xildhibaanada iyo golaha wasiirada ee maamul goboleedka hirshabelle ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey lagu dilay magaalada jowhar ee caasimada maamulkaas kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda dilalkaasi haddaba waxaa soo yeeraya baaqiyo ay jeedinayaan isla mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle oo xildhibaanada ugu baaqeeyay inay ishubeeyaan islamarkaana amnigooda ilaaliyaan xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray saraakiisha amniga ayaa waxay ku adkaysanayaan inay ku raad joogaan kooxihii dilay ex xildhibaan nuur xaashi warsame inkastoo wasiirkii beeraha iyo waraabka xildhibaan cabduqaadir karaani kiiska dilkiisa loo soo qabtay dad lagu tuhmayo xildhibaanad canab axmed ciise gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabeelle ayaa waxay ugu baaqdeen hogaanka sare ee hirshabeelle oo ka maqan xarunta maamulkaasi in ay si deg deg ah ugu soo laabtaan magaalada jowhar waxaana ay ka codsatay in ciidanka qaranka ay difaacaan xildhibaanada hirshabeelle
nin lagu seexdow ha seexan awal waxay joogta waddadii awal waxay joogta dariiqii awal waxay joogtay jidgooyo laakiin hadda waxay timid xaafadihii ay timid xaafadihii baasha waa nin kuu eg oo kugu jira waa nin kuu eg oo kugu afa waa nin kuu eg oo kugusan anugu ku ogayn kugu diina waa nin kuu hadal ah oo kugu luuqad ah waa nin aan waxba kaa duwanayn ninka na dilaaya waxaan codsanayaa ciidamada qalabka sida arrintaas inay jawaab degdega ka bixiyaan waxaan maraynaa laba xildhibaan toddobiyo tobankii bishii hore iyo toddobiyo tobanka bishaan inta u dhaxaysa waan qiyaasi karnaa waxaa soomaalidu ku mahamaadaa geelu labada hore hadduu habeed ku yeesho wagadu la soo baxay laakiin labada dambe hadduu ku leeyahay waa gadisii war nimankan dhagarqabayaasha war nimankan dhagarqabayaasha oo marba meel naga soo galaaya oo marba shaati noo xiranaya oo hadda jooga guryihii iyo masaajidkii jooga waxaan rabaa in aa wax ka qabataan ciidamada qalabka sida wasiirka diinta iyo awqaafta maamulka hirshabeelle abuukar xasan cali oo ka hadlay aaskii loo sameeyey meydka xildhibaan nuur xaashi warsame ayaa waxa ugu baaqay madaxda hirshabeelle inay adkeeyaan amnigooda isna ilaaliyaan midda kale waxaan rabaa anoo ka faa'iidaysanaya fursaddan inaan u soo jeediyo dadka mas-uuliyiinta ah ee xilalka ku magacaaban inay digtoonidooda qabaan waxaad ogtihiin rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam isagoo ilaahay yacni rasuulkiisii ah khayru khalqillaahi ah ayaa haddana markuu salaaddii ilaahay dukanaaya markii cadow laga baqaaya ayaa salaaddii gudaheeda in dadka laba saf ay noqdaan safna ay waardiyeeyaan marka kuwana ay sujuudaan waxaa la rabaa markaan u soo jeedinaya mas-uuliyiinta inay digtoonidooda qabaan inaysan isdhiganin cadowgooda waa badan yahay fii kulli saa'a cadow wuxuu ku fakiraa inuu markaas ay dilaan dad muslimiin ah inay iska laayaan ay ku fakarayaan xildhibaanad canab axmed ciise gudoomiye ku-xigeenka labaad ee maamulka hirshabeelle ayaa waxay ugu baaqday xildhibaanada inay iska hubiyaan dadka xaafadaha la degan sidoo kalena waxay xildhibaanada hirshabeelle ku amartay inay hub qaataan si ay isu difaacaan
xildhibaanada hirshabeellow labaan maraynaa qaata qoryaha isdifaaca nin walbaba xaafaduu degan yahay dib ha u milicsado yaa la darisa yaa la darisa xaafaduu degan yahay aan dib u milicsano waxaan leeyahay gala guryaha ilaahay waxaan inkaga baryaynaa quful malaa'igeen ha idin geliye gala guryaha soo saara qaatiriinta guryaha ku jirta inuusan ahayn qof dibadda ka yimid oo inuu ku jiro guryahan aaminsan ahaa anigu waxaan amraynaa inay ciidamadu galaan xaafada waxaan amraynaa in la soo bixiyo googoradaha iyo haddii lakuusama jalbaabada hoostooda kuwa ku jira in la soo bixiyo inaan lagu cafinin waa nagu qabil nagu qabil maaha waa kutaan dhiiggeenna cunaaya waxaan codsanayaa nimankaas in la soo qabto aawa ciidamadii galgalan jiray war sida noo dhaama war sida noo dhaama magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle muddo bil gudaheed ayaa waxaa lagu dilay mas-uulkii labaad oo ka tirsan baarlamanka iyo xukuumadda hirshabeelle in ka badan toban mas-uul oo isugu jira guddoomiyaal heer gobol iyo degmo xildhibaano iyo saraakiil ciidan ayaa siyaabooyin kala gedisan loogu dilay gobolka shabeellaha dhexe tan iyo dhismaha maamulka hirshabeelle qiyaastii muddo haatan laga joogo afar sano xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jacfar kuukaay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee idaacadda v o a khamiistiina dhaaftay madaxda dowladda dhexe iyo kuwa gobollada ayaa muqdisho ku gaaray heshiis tusmaynaya qaabka ay noqonayso doorashada soo socota dadka qaar ayaa rumaysan in doorashada dadban ee sannadkan la aadayo aanay wax la taaban karo oo weyn ka duwanayn tii afar sano ka hor dalka ka dhacday halka kuwa kalena ay qabaan in ay tahay horumar siyaasadeed haddiiba wax lagu heshiiyey haddaba barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxa uu maanta dadweynaha ku xihan v o a fursad u siinaya in ay aragtidooda ka dhiibtaan doorashadaasi lagu heshiiyey aanu idin maqashiino qaar ka tirsan dhegaystayaasha oo barnaamijka la soo xiriiray asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa cabdilaahi maxamed xuseen oo jooga magaalada belegubadle aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa shirka ka dhacay magaalada muqdisho dowladda federaalka iyo maamul goboleedada ay ku heshiiyeen kadib aragti kala duwan in badan iyo isjiidan marka aad iyo aad baan usoo dhoweyneynaa haddaynu shacabka waxaana leenahay waa inaad madaxdiina ismaqashaan looma baahana inaad mindi mindi ku taagtaan muddo saddex bilood iyo dheeraad ayaan maqlaynaa dhuusamareeb tri iyo magaalada muqdisho oo shiro lagu baaqa laakiin aakhirkii guul iyo gobonimey sharaf waxay u tahay madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku guuleystay inuu aakhirkii xal waara u keeno ummadan ay soo dhoween laakiin madaxweynuhu wuxuu sameeyey tanaasul aad iyo aad boqolkiiba boqol laakiin maamul goboleedada ayagoo waxay eeganayeen danta gaarka ah hadday noqoto heshiiskaas ayagoo ka cararayay doorashada hal qof iyo hal cod marka aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa laakiin waxaan leenahay dee soomaalida cusub ee jiilka cusub waxaan leenahay gacmo wadajir baa loo baahanyay inaad madaxdiina aad gacanta qabsataan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare dalkana waxaa loo baahanya sidii loo samaatay bixin laha dadka wuxuu u baahan yahay badbaado qaran buu u baahan yahay hadday noqoto siyaasiyiin hadday noqoto culummo iyo haddii ay dad kale noqoto war soomaalida waxaan lena fadhiga ka kaca oo iska daaya reer hebel iyo qabiil waxaad u guurteen xilli kala guura waxaa la magacaabay ra-iisul wasaare marka waxaan lena heshiiskaas aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa walow ay waxyaabo badan oo aan dhaliilo heshiiskaas ay ka mid yihiin halka waxaa ladhi somalilan ay ka dhici doonto doorashadooda muqdisho halka maamul goboleedadu ay ergadii ka hadleen oo ay yidhaahdeen n erga ayaa la doonaya dhuusamarab tri taana shaki baa ga jira oo dhaliilaha aan heshiiskaas ayaa ka mid ah ma cadda goorta ay dhaqangelayso heshiiskan oo taariikhda kuma cadda waxyaabo badan ayaan arkaya oo dhaliilo ah laakiin dowladda federaalka waxaan leenahay ha fuliso go-aamadana ha socdaan soomaalidu meel walba ay joogaan dibad iyo gudaba qacanta ha isqabsadaan hana badbaadiyaan dalka idaacadda v o a-da waxaan ka mid ah dhegaystayaasha ugu firfircoonaa ilaa aankan iminkana qoro ah siyaasadeed oo ka faallooda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay nambarkan gaarkaa noo samaysaan mar walba iyo markasta waxaan jecelahay inaan doodahan sidaan oo kale inaan nagala qayb qaato hadday fikir noqoto iyo hadday qarool noqotaba aad iyo aad baan u salaamayaa madaxa v o da yabarow shaqaalaha kala duwan iyo dhegaystayaasha dooda igula jira iyo martidaba hadduu aan laidmo aad iyo aad ba mahadsan bismillahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waan idin salaamay dhammaantiin akhayaarta iyo haddii ilahay ku runyahay wariyayaasha v o a magacaygu waa maxamed faarax toox yare waxaan joogaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari haddii aan fikirkeyga iyo ra'yigeyga ka dhiibto doorashada labada kun iyo labaatan labada kun iyo koob iyo labaatanka ka qabsoomi doonta soomaaliya ee ay heshiiska ka gaareen madaxweyneyaalka maamul goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya waxaan ka aaminsanahay heshiiskaasi inuu yahay heshiis kolley hadda xal la mooday oo ay xal moodeen nimanka wadanka hogaamiya madaxda ka ah marka waxa kan la yihahda waxaa weeye anuu aan ka aaminsanahay in ay haddeertaan sida ay wax u qorsheeyeen walow anuu aan taageersanaa madaxweynaha hadalkiisii horeeto oo ahaa in hal qof iyo hal cod wadanka laga dhigo haddana sistamku sida uu u shaqayn karaa ama uu u socon karaa loo hirgeliyaa loona wadaa si uuna u shaqayn karinin macquul maahan in loo wado waxaana rajeynayaa haddii alla idmo inuu soo gaarsiiyey heer wanaagsan oo uu kasii ambaqaadi karo qofkii kursiga hadda uu isagu ku fadhiya ku fadhiista haddii alla idmo taariikhda hadda soo aadan sistamkan hadda wax loo qorsheeyeyna waa sistam waxa kan la yiraahdo ku dhisan dee sistamkii horeeto oo lamid ah laakiin waxaa kan la yidhahdo waxa uu tusaale toosa u yahay waxaa kan la yihahdo in laga sii ambaqaadi karo halkaas waxaanse la yaabanahay ninka ka hor imaan doona hadhow marka la marayo labada kun iyo afar iyo labaatan laba kun iyo shan iyo labaatan qofka doorasho hal qof iyo hal coda ka hor imaan doona ama diidi doona madaxweyne farmaajo waxaa laga yaabaa inuusan qabanin xilkan oo uu ku guuleysan waayo waxaanu aada iyo aada uga codsanaynaa qofkii qabsada kursigaas inuu dhammaystiro sharcigaas oo uu sii dedejiyo waad mahadsan tihiin dhammaantiin ra'yiga iyagana waanu ka dhiiban doonaa kuwa dambe aad noo soo gudbisaan hadduu ilaah idhaahdo asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu waa salaamayaa dhammaan dhegaystayaasha iyo daadiyayaasha barnaamijka magacayga waa cabdulaahi oo jooga magaalada oslo norway run ahaantii aniga oo ma arka inuu yahay heshiis wixii meesha ka dhacay waxaa la dhihi karaa waa afgarad waa is-afgarad ay sameeyeen maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo executive-ka mister guuleed oo haddadan ah acting prime ministerka haddadan shaqaynayo sababtoo ah waxay ahayd in laga soo qaybgeliyo labada aqal oo baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose waana arrin la sameyn karay bay ahayd marka waxaan dhihi karaa is-afgaradkan oo aan la saxiixin oo baarlamaanka aan la horgeenin heshiis ma noqonayo sababtoo ah baarlamaanka hadday diidaan haddana waxay noqonaysaa negotiation cusub iyo in la sameeyo bog cusub in la furo marka aragtideeda ani waxay ila tahay haddii dowladdu qorshihii loo igmaday ay fulin weyday afartii sano oo loo dhiibay oo yacni guddiga xaliimyare ee u weyneed iyo golaha wasiirada iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka inay arrintan ay wadaan oo ayna ku qanciyaan ummadda soomaaliyeed iyo maamul goboleedyadoo dhan marka taas hadday dhici weyday ani waxay iila muuqataa haddii baarlamaanka uu arrintan ansixiyana wax la-aan bay dhaantaayoo ay noo wada shaqayso haddii ay shaqayn weydana waxay ani iila muuqataa in la sameeyo in laga soo qaybgeliyo civil society-ga kala duwan hadday tahay dadka professionalka ah ururka haweenka dhalinyarada ururka shaqaalaha dhammaan ummadda soomaaliyeed oo dhan maamul goboleedyada haddana in road map soomaalida dhexdeeda ay samaysato taas waa mid midda labaadoo kaleeto way ficnaan lahayd inay hadda baarlamaanka ay ansixiyaan si aan ugu gudubno yacni hawsha ay u sii socoto oo loo soo afjaro si aynan waqti dambe uuna u sii lumin haddii marka taas ay dhici weydo waa in ummadda dhan loo soo bandhigaa oo nimanka siyaasiyiintaa un ayna isku turtuurin oo talada la wadaago waa mahadsantiin salaam calaykum raxmatullah magacaygu waa nimcaan jaamac maxamed oo jooga magaalada burco heshiiska ay gaadheen madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadu kadib shirkii maalmihii lasoo dhaafay uga soconayay magaalada muqdisho runtii waa tallaabo wanaagsan in madaxda soomaalidu ay ku heshiiyaan noocun doorasho oo dalka ka dhacda oo ay waxyaabaha isku mari laayihiin ay miiska wadahadalka ku dhammeeyaan waxaase habboon oo wanaagsan in baarlamaanku ay ansixiyaan oo qalinka ku duugaan heshiiska la hor keenay ay wada gaadheen madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada inkastoo ay habbooneed in ay dalka ka dhacdo oo ay madaxda soomaalidu ku heshiiyaan doorasho hal qof iyo hal coda balse taasi waxay noqotay midaan suurtogelin oo in xilligii lagu talagalay dalka ka qabsanto doorasho hal qof iyo hal coda waad mahadsantihiin v o a asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan shaqaalaha v o a oo idin salaamay iyo bulshaweynta soomaaliyeed ee ku xiran idaacadda v o e da qodobada shirka lagu heshiiyey magaalada muqdisho haddii aan fikirkayga ka dhiibto waxaa jiro laba qodob oo isdiidan qodobka sagaalaad iyo qodobka kow iyo tobanaad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkana wuxuu sheegay in go-aan kasta ay isla qaataan in baarlamaanka horgeyn doono iyadoon ognahay in dhuusamareeb shirkii ka qabsoomay ee ahaa in lisku afgartay doorashada uu ku baxay madaxra-iisul wasaarihii hore ee xasan cali kheyre tanna ma filayo inay iyadana noqoto mid hirgasho waayo labadaas qodob ayaa aada isu diidan oo laba qodoboo u baahan in laga run sheego madaxweynuhuna wuxuu u muuqdaa mid aanan suurtagal aysan ahayn in la dhaqangeliyo labada qodob ee iska hor yimaaday baarlamaankana waxay ka qaadan doonaan tallaabadii ku aadaneed ee ahayd in ay ka hor yimaadaan taas umaa u arkaya marka hore waxaan u mahad celinaya laanta ku soomaaliga ee v o a oo noo suurta gelisa inaan aragti iyo fikir ka dhiibano waxa soomaaliya ka taagan magacii waa baxkeen amar maxamed waxaan joogaa muqdisho si guud aadaan ugu farxansanahay in dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ay isku raacaan wax uun xillig kala guurka loo gudbaayo xilligan adag laakiin waxaan isleeyahay laba qodob ayaa waxay u baahneyd in tafaasiil dheeraada loo sameeyo oo ah qodobka koowaad oo sheegaya in dowladda federaalka ay sameynayso guddi guddigaas oo kaashanaya guddiyo dowlad goboleeda ay leeyihiin arrintaas in tafsiil loo sameeya ahayd sida anigu ra'yiga ila tahay qodobka labaad waxa waaye qodobka koob iyo tobanaad wuxuu sheegaya in heshiiskan la hogeynayo baarlamaanka baarlamaankana uu go-aan ka gaarayo oo aan sixin laga rabo taasina waxay u baahneyd in tafaasiil loo sameeyo oo oo aada loo cad loo qeexo laakiin anigu waxaan isleeyahay waxaa meesha ka maqnayd oo aan la xusin marnaba arrinta maqaamka muqdisho oo aan isleeyahay dowladda soomaaliyeed iyo dowladaha xubnaha ka ahba waa ay iska ilaabeen aadna meeshaasi waxaa kaga soo socota wax aan qurux badnay dhammaadsantii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu v o a magaaga welilaarey cabdiqaadir ibraahim buurle weli rooge magaalada baydhabo xarunta kumeel deerka maamulka koonfur galbeed haddii fikirkaygu dhii bada shirko magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ku dhii maamul goboleedyada shanta maamul goboleed ee dowlada federaalka heshiiska warmurtiyeedka laku saare waa warmurtiyeed mudan soo dhaweyn iyo marxabeen mudan haddii lenfiri wadankadii doorasho kudhiida afartii sanaba halmar doorasho kudhiida waa muqadasahayta taasna weliba hadan amlumad ataageeda socodkii soomaaliya socotay dowlada federaalk madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed si uson aqbali intii doorasho hadlasha kudhiida eedeedaan bugaadiyo maamul goboleedyada ku qeyb galay shirkaasna shanta maamul goboleed gobolka banaadir welibaan rajeeyay insha allah intii doorasho halaal ee wadankana ku dhii doonta dadkana si kalsooni leh in odayay doona insha allah assalaamu calaykum ugu horeyn waan salaamayaa bahda v o e da iyo dhageystayaasheeda magacaygu waa falastiin khaliif oo joogta muqdisho haddii aan aragtayda ka dhiibto heshiiskii doorasho ee lagu gaaray magaaladan muqdisho runtii anigu waxaanu arkaa mid aan waxba soo kordhinayn waayo qodobada qaar waxaaad moodaa in lagu degdegay sida qodobka sheegaya in ergada soo dooraneysa xildhibaanka ay markaasi gaarayaan boqol iyo kow qof halkaasoo aad mooday inay aada u badan tahay geesta kale heshiiska waxaa ku qoran in baarlamanka la horgeynayo islamarkaana ay cod u qaadayaan taa oo haddii baarlamanka uu diido ay ka dhigan tahay in heshiiskaasi dib loogu laabto weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ee v o a toddobaadkan waxaanu u gaar yeelnay aragtida dhegaystayaasha ee ku aadan heshiiskii muqdisho ee lagu go'aamiyey doorashada soo socota waa kuwan qayb kale oo dhegaystayaasha ah oo aragtidooda muujinaya bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa shiical weyne oo ku sugan koonfurta africa magaalada kimberley waxaan runtii aada iyo aada usoo dhaweynayaa kulankii ay yeesheen odayaashii gobolada ka socday ee soomaaliya maamul goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda dhexe iyo runtii qaabkii ay wada hadleen oo ahayd qaab wanaagsan inkastoo waqti hore looga baahnaa inay maaragtay dadka soomaaliyeed wax anfaca usoo bandhigaan hase ahaatee waqtigeedii way noqon weysay waan ku faraxsanna hadda inay wadahadalkii meel fiican gaarsiiyeen laakiin waxaan rajeynaynaa in weli intay dhamman ay dhammaystiraan oo waktiga loogu talagalay doorashadana la asteeyo weli ma muuqato wakti doorasho oo la aadi doono marka waxaan rajeynaynaa inay inta dhiman dhammaystiraan waa mahadsantiin assalaamu calaykum baxda v o a magaciigu waa qadar suuw salaad oo joogo gobolka gedo gaar ahaan degmada beled xaawo shirka ay ku heshiyeen dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waan soo dhaweynayaa waana tallaabo hore loo qaaday waxaana dhihi lahay dhammaan madaxda soomaalida waa inay tanaasul sameeyaan wixii hore oo lagu tagay oo ummadda ku luntay ayna ummadda dalka iyo dadka ay u naxariistaan wax hore lagu tagayna ay ka soo noqdaan waa salaamintiin dhammaan shaqaalaha kuya ow aada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cali maxamed salaad oo jooga gobolka galguud ee degmada gurcaal haddii aan ka dhiibto fikirkayga waxaan isleeyahay qodobadan waa doorashadii oo ergadii la badiyey marka laga reebo qodobka shanaad oo maamul goboleedyada ay qayb ku yeelanayaan iyo aqoon-yahankii bulshada rayidka inay wax ka soo xuneen ergada iyo qodobka kow iyo tobanaad oo ah in loo gudbinayo baarlamaanka in si looga dhigo wax sharci ah oo qodobada lagu heshiiyey heshiiska siyaasadeeda marka waa qodobo lasoo dhoweyn karaa ayaan dhihi karaa ummadda soomaaliyeedna haddii hore loo wadana madaxdan ay wax u gasho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bahda v o a waan idin salaamay waa xuseen aadan cumar oo jooga magaalada kismaayo run ahaantii haddaan aragtidii ka dhiibto doorashada iyo heshiiskii doorashada run ahaantii ma aanan filaynin in doorashada waqti sideeda hore ay ku dhacdo oo aan waxba laga bedelayn run ahaantii waxaan filaynay in doorashada ugu yaraan ay u dhowaato shacabka laakiin waxaad moodaa hadda wixii aan filaynay waxaan ahayn inuu soo baxay inkastoo sida aan filaynay ama shacabka soomaaliyeed ay rabeen aysan noqonin haddana waxaan soo dhaweynaynaa in soomaalidu ay wax un ku heshiiyaan oo doorashadana waktigeeda ay ku dhacdo waa salaamantiin v o a asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bahda v o a salaan kadib magacaygu waa maxamed ibraahim cabdi oo ku magacdheen maxamed taqare jooga bombaaso heshiiska dhex maray dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada anigu waxaan u arkaa inay tahay maslaxo umadeed madaxweynahana uu u tanaasulay danta shacabka waxaana leeyahay insha allahu wuxuu ku dhammaan doonaa guul iyo gobonimo iyo doorasho dadku ay raalli ka wada yihiin alaykum bahda v o a magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed warsame maro cune oo jooga caasimadda soomaaliya muqdisho haddii aan ra'yigeyga ka dhiibto doorashooyinka dalka soomaaliya iyo heshiiskii ka dhacay magaalada muqdisho aadaan u soo dhoweynayaa waana heshiis muujinaya in soomaalidu isfaham ka gaari karto arrimaha masiiriga ah ee soomaaliya heshiiskanna wuxuu horseedi doonaa in doorashooyinka dalku ay noqdaan kuwa hufan oo ummadda soomaaliyeed ay ku qanci karto aada iyo aad umahadsantihin bismillaahi raxmaan raxiim xaqiiqdii magacaygu waa daar xasan jeete waxaan joogaa magaalada muqdisho haddii aan ka hadlo aragtida ku saabsan shirkii kusoo gabagaboobay magaalada muqdisho ay ka qayb galeen dhammaan madaxda maamul goboleedyada heshiiskaas hoostoo dhan waxaan u arkaa mar hore ayaan rabay in la keeno laakiin hadda riyalay xaqiiqa haddii aan aragtida aan ka hadlo barnaamijkaas inkastoo lasoo daahay waa barnaamij fiican aragtiyahaanteedu waa aragti fiican in hadda madaxdii oo dhan maaragtay barnaamij ay ku midaysan yihiin ayagoo naftirkooda iyagoon hal xaba ka maqnayn ay maaragtay soo saaraan xaqiiqdu waa barnaamij lagu farxo madaxda maamul goboleedkana waxaan u rajeynayaa in barnaamijka ay gaareen inay go-aanka ay qaateen inay ku adkaystaan oo ay hirgeliyaan barnaamijkaas aanan laga soo dib loogu celin haddana amba aan la keenin mamarsimo kale barnaamijka ay ku heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya waxaan u rajeynayaa amba waxaan u baaqayaa inay marnaba barnaamijkaasi hadda ay ku heshiin waa barnaamij fiican inaanan haddana wax kale la keenin mamarsimo kale la keenin in talada hadda la keenay lagu dhaqaaqo weliba si deg deg ha loogu dhaqaaqo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu v o waa idin salaamay magacaygu waa maxamed cabdulaahi maxamed oo jooga malaamo magaalada muqdisho haddaan ka dhiibto fikradeyda qodobada ay ku heshiiyeen saamileyda siyaasadda ama maamu madaxweynaha federaalka iyo madaxda maamul goboleedee gobolka banaadir oo uu weheliyo kursimaha ra-iisul wasaaraha waxay ila muuqataa qodobka ugu adag oo challenge ka imaan doona waa horgeynta baarlamaanka oan aaminsanahay inaysan daacad ka ahayn qaar ka tirsan saxiixayaasha heshiiska fikirkaygu waxa weeye qodobkaasa adkay doona in hore loo socdo iyo isla waqtigiiba lagu dhawaaqo ra-iisul wasaare la magacaabay marka waa fikirkaygu waa intaa bismillaah magacaygu waa salaad xorsi maxamed ku magac dheer salaad gurdoon jooga dalka kenya marka hore waa mahadsantahay jacfar kuukaay iyo v o eba haddaan ku soo dhowaado horta guud ahaan waan soo dhoweynayaa oo walaac guuda iska jiro soomaalidu qabeen meel kastay joogaan inay heshiiyeen waan soo dhoweynayaa laakiin waxaan ka codsanayaa in uu aysan meeshaas hadee burshamaha dushooda aysan noqon oo ay noqoto wax lagu dul shaqeeyo oo la fuliyo intaasaan ka codso lahay arintii gobolka banaadir aad baan uga xumahay oo member ka ahay gudoomiyaha gobolku muxuu meesha ka qabanaya haddii laisweydii karaa runtii mana ahan ceeb iyo eedayn laakiin maadaama uu gobolka bulshada uu matalayay inkastoo magacaabis ku yimid muxuu miiska la yimid haddiiba marnaba aan gobolka banaadir xitaa dib ha loo dhigo ama hasaasa la yeela aan la dhihin intaasaan ka xumahay laakiin si guud ahaan waa soo dhoweynayaa arrintaas heshiiska in ay fuliyaanna waa ka codsanayaa waan idin salaamay dhammaan badaadihiyaasha iyo dhegeystayaasha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa cabdifataax jaamac oo idinkala soo xiriiraya magaalada muqdisho fekerkii ay ku saabsan heshiiskii doorashooyinka ee magaalada muqdisho lagu saxeexay run ahaantii waxaan u arkaa marka koowaad in wax kasta oo madaxda iyo dadka siyaasadda ku jira ee markaa midada daabkeeda haya ay ku heshiiyaan inay tahay in la xurmeeyo sidii loogu heshiiyeyno loo fuliyo haddaanse heshiiska hooshoosa aan u galo run ahaantii waxay la tahay in heshiisku u dhaliilo badan yeelanayo sida in guddi cusub oo aan waxba garanayn oo khibrad lahayn la magacaabo sida in gudiyo maamul goboleedada hoose ah iyo gudiyo sare ay isla maamulayaan taasoo khilaaf keeni karta aad baan idin salaamayaa insha allah alaykum magacaygu waa cabdinaasir sheekh maxamuud ciire oo kasoo aragtay dhiibane magaalada muqdisho haddii aan fikirkayga dhigto barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o eda horta qodobada ka soo baxay shirkii ee muqdisho ka dhacay ee madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyadu ay isku raaceen horta aad baan usoo dhaweynayaa balse qodobada ay mashaakilu ka imaan kara waxaa kamid a qodobka koowaad oo sheegaya in guddi doorasho ay soo magacaabdo federaalku iyo dowlad goboleedyada iyaguna guddiyo soo magacaabaya gudiyada hadday isku dhacaan waxa lagu kala saari doono ee kumacada heshiiska meeshaas dhibaata ka imaan karta sidoo kale waxaa ida mashaakil ka imaan karaa qodobka tobanaad oo layidha xagga amniga ee ha laga wada shaqeeyo maamul goboleedyada iyo federaalku iyadun dhibbaa ka imaan kara waayo waxaan ognahay in caburin ay jirto xiliyada doorashooyinka ay caburin timaado taasna mashaakil baa ka imaan kara sidoo kale qodobka koob iyo tobanna wuxuu sheegayaa in heshiiska la horgeyi doono baarlamaanka baarlamaanku haddii uu diido waxa laga yeeli doonana meesha kuma cadda marka waxaan qabaa in aysan uusan turxaan baxsanayn ee heshiiskaas balse waan arki doonaa bal waxa ka soo baxa aad baad u mahadsantihiin v o a assalaamu calaykum bahda v o a dhammaan waan idin salaamay magacaygu waa maxamed abuukar cabdulle oo jooga magaalada muqdisho haddii aan fikirkayga ka dhiibto heshiiskii ay muqdisho ku wada seexdeen madaxdii ka socotay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe aad baan u soo dhoweynayaa waayo waddanku wuxuu ku jiray isqabqabsi weyn meel loo baxaa may jirin marka aad baan waxaan filayaa inay soomaali dhanna soo wada dhawey doonto waayo soomaali dhan waxay ku wada qanacsan tahay ay ka soo saareen waxa ugu muhiimsan hadda waxa weeyaan ergadii wax dooranaysin iyo labada magaalo ay ka dhigeen deegaan doorashadii marka waxaan rajeynayaa inay arintaasu yareyn doonto musuq maasuqii doorashooyinka dhici jirtay xiliyadii hore ay wax soo dooran jireen odayaasha dhaqanka marka aad baan u soo dhaweynayaa heshiiskaas ay wadasay waa saxardiid xaashi ardaale oo ka soo fikir dhiibanaya magaalada buurama haddii aan fikirkayga ka dhiibto barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a soomaaliya ee ku saabsan heshiiskii laga gaadhay arrimaha doorashada ee ka dhacay muqdisho iyo murtiyeedkii ka soo baxay runtii horta aad baan usoo bogaadinayaa waxaanse filayey in soomaaliya ay la jaan qaadi doonto isbeddelka ka dhacay etoobiya waxaase bogaadin mudan runtii oo heshiiskaasi qayb lixaadla ka qaatay madaxweynaha cusub ee galmudug qoorqoor oo runtii ku mudan bogaadin waxaase isweydiinla qofqoobka kooiyo tobnaad ee ku jira heshiiskaas oo ah in heshiiskan loo gudbin doono baarlamaanka baarlamaanka hadduu diido waxaa laga yeelaya meesha lama sheegin taasina waxaan filaya inay isku dir keeni doonto mahadsanidin v o a magacaygu waa maxamed ibraahin oo jooga muqdisho runtii heshiiska la gaaray sidii annaga aan rabnay iyo siday wax u dhaceen kaafi kala dheeri weeye annaga waxaan rabnay in isbeddel uu yimaado doorasho qof iyo codah oo la gaaro oo dad intay codayn karaan codeeyaan laakiin maanta waxaa muuqata weli hogaamiye hogaamiye maamul goboleedyada inaysan ku kalsooneyn doorasho ay doonayaan marwalba qof ay iyaga soo xuleen inuu goobta yimaado iyo musuq maasuq iyo waxisdabamarin kolley waxay dhacay waa dhacee haddii wixii lagu heshiiye waxaan codsanaynaa in heshiisyada soo socda lagu daray in sanooyinka soo socda doorasho qof iyo coda in la qabto in la gaaro in la suurtageliyo taasaa kolley muhiim ah waa mahadsantihiin v o a
intaana waxaa ku idil barnaamijkii wicitaanka ee toddobaadkan dhegaystayaasha fikirkooda noo soo diray ayaan u mahad celinayaa adinkana waad ku mahadsan tihiin udhagraaricintiinna tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa dhagan allah
mahadsanid jacfar kuukay oo inala socodsiiyey barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal ninka xididka u rooni bulshada dhexdeeda waa ku ammaanaa xilkasnimo nin meel dhigtay inuu yahay ayaa loo aqoonsanaa dhinaca kalena waxaa la xaman jiray kolba reerka uu la xidhiidhaa midka aanu inta kale uga socnayn dadkuse xidid keliya ma ahee xigaalana waa la yahay labada mid walibena gaarkiisa ayuu markay mucurta timaado tabantaabadaada u rabaa waxay haddaba su-aashu tahay wax aad markaa hayso walaalkaa iyo sodogaa oo u wada baahan ee haddii ay kuugu yimaadaan keebaad siin lahayd in adeerkaa iyo seedigaa keebaad hormarin lahayd keebaadse hunga ku diri lahayd waa su-aalo ad adag oo jawaab kama dambaysa in laga bixiyaa aysan fududayn waxaase jeer gabaya kaga dooday laba maansayahan oo haddana walaalo ahaa waa ilmo baxnaan cabdille waa allaha u naxariistee samatar oo haatan labaatan guusii mootan iyo walaalkii cismaan oo isna dhowaan ka daba tegay inta si aanan soo bandhigin dooda labada gabyaa ee xididka iyo xigaalka ku saabsan aan idhaahdo sababaha soomaalida dhaqataa ay geela ku jeceshahay waxaa ka mida awrka oo la-aantii jiritaanka nolosha reer miyiga aan la suurayn karin mar waa reray gurgurshaa ah oo waa lagu guuraa waa bacalle oo waa la dhaansadaa waa hayin oo inta la layliyo ayaa la fuulaayoo rakuub baa laga dhigtaa mar kale waa baarqab oo guga ama dayrta intuu qooqo ayuu geela tarmiyaa dhabtiina raray ama baarqab ku ahaadaba ninkii inta geel iyo reer le xeradiisa ka waayaa waa u dhutiya maxay haddaba dooda maansayahanada walaalaha ahi ay ku salaysnayd samatar ayaa laba baarqab oo geela ugu jiray uu midkood ka bakhtiyey kii kalena xilligii la filaayey qooqi kari waaye markaas buu cismaan oo isaga uu laba ku ogaa u tegay si uu midkood uga soo ergisto taasise suuragal ma noqon maxaa yeelay midna isaga ayaan geeliisa uga maarmi karayn kii kalena halkii uu samatar ka siin lahaa wuxuu siiyey saydigiis samatar baa markaa gebiyey gabay garnaqsi iyo eedsheegad isugu jira ayuu cismaan u tiriyey marka hore wuxuu ku eedaynayaa baarqabadii geeliisa ku jiray inuu midnaba uga quuri waayey uu weliba ku ka mid yahi intuu geeliisa raacay uu ka soo reebtay wuxuu haddana ka cabanayaa markii ay dhibaato reerka soo food saarto in furdaaninteeda isaga loola yimaado goortii uu furfuraan hadan looga baxo isla qaybta hore ee gabayga ayuu samatar inoogu sheegayaa in cismaan ula dhaqmo siday reermiyigu hangoolka ula dhaqmaan isagaa markii reerka lagu ooto meel la isaga tuuraa lamana xusuusto ilaa geediga dambe laga gaaro wuxuu yidhi gabal dhacaba xaajooyin bay go-aan cismaan oowe markii laga gabaanaday duqii geela riminaayey ee gaabiyow ina tigaad guuxba laga waayey ee uu galoofta u badnaa gabal yar mooyaane ee aan mid guulliyo raray ganac ku doonaayey adna laba gamuutaad lahayd oo garkaa maray midkii galabay raacaad sarwaan go-aan ku jiidaaye gankaad kala colowdaa duuggaydha roorsado eh garaadkaagu kuu diig kanaa guuya kuu xige geedaa hangool lagu tabaa guri la oodaaye intaan la guurin loogama arxmo gowro dhaxameedee mar haddii yaglee loo guntado gacanta loo qaadiye aniguna gadaasaan ahood igula goostaaye gerin kuma maqnaataan markaad bale isgaadhaane goortaad gargaar iga hesho yaad gaar u socotaay mar kale abaal uu ku leeyahay ayuu cismaan xusuusinayaa waa jeerkii gabadha ninka u doonan intuu guursaday la xiri jiray dabadeedna la soo daayey markii isaga samatara iyo dumar ay walaalo ahaayeen ay ururiyeen maamulkii ingiriiska ee waqooyigu geel ganaaxa oo uu ku xukumay tuduca kaas xigana wuxuu samatar cismaan ugu sheegayaa geeliisu inuu la mid yahay waxuu isagu leeyahay yahayna xoolaha keliya ee uu isku hadlayn karo xoolaha uu cismaan si walba u dheebsan karo isaga oo socoto ah xuseen samatar caana uga lisyaa mag lagu yeeshay ku bixiyaa maalin gaadiid waa awr ka rarayaa iyo abaar diirataa goolka qalayaaba taasise inaanay cismaan u muuqane uu geeda sarawaab yahay ayuu ku tilmaamayaa wuxuu yidhi gaaliya islaan maalintii lagu gurhoynayay godka lagugu beegiyo markaad gebi ka laalaaday garbaduubka maantaad ahayd goofka lagu tuuray guduud iyo caddaan iyo madow goodin iyo aydin anigiyo gabdhuhuba u sinayn guritinkoodii iyo balgar waaqso xariggaad gashay een anigu kaa gooye adoo meel ku guuro ah xuseenku ugu godolyaaba qaalmaha galool iyo idiin gorof ku maashaaba gaafada la kala qaato iyo guur ku bixisaaba gashi keentaya iyo adoo gooman rarataaba gocomaalo naaxiyo abaar gool ka qalataaba haddaan guluf la tegin kaygu waa gumaro kuu taala geedsara kuwaabkaa taqaan waa ku soo gabiye dhammaadka tixda wuxuu samatar haddana cismaan ku tusaalaynayaa lama horaan inuu walaala yahay muddada xididku u jajaban yahay si ay tahay maalmo kooban iyo intaad isku cusub tihiin amaba aada ladan tahay maantii ruux lagu sababana waa isaga samatar ah ruuxa aarkiisa loo raadsano loo dili ama loo dhici sodog iyo seedi toonihi inay dhiig iyo qaan ka bixiyaanna waa wax aan la filayn loona soo joogin wuxuu yidhi garka iyo wadnuhu waa dhashii bihiina guuleede goortaad xumaataan nin kale kaa gabbanayaa ee galaxgalaxda xidid waa dhow baad kala gadoontaane kuwa gacanta kula laacayaad garab raqlaynaysid gamba kuguma bixiyeen adoo geesi soo dilaya anunbaa la ii geli lahaa goob aan joogaba gabaygaas uu walaalkii u tiriyey cismaan wuu ka jawaabay kama uu murmin in walaal lama huraan yahay in xoolihiisu ay kuwiisa oo kale yihiinna dood kama uu keenin dhanka kale wuxuu qaree baarqabkii uu ka soo doonan jiray inuu u diiday taasoo uu filaayey sababtii uu u yeelay inuu samatir u warhayo oo maxay sababtaasina ahay hal foos la odhan jiray oo cismaan lahaa ayaa beri geelal qalaad ka raacday markaasuu samatir weydiistay in hasha lala doono oo isagaa wiilal waaweyn lahaaye uu qaarkood ku daro taasna odaygii wuu iska soo taagay isaga oo ogaa in cismaan uu tuludda meel walba ugu dhici doono sidaa darteedna ay suuragal tahay isaga iyo wiilka raacaba in lagu makalo geyiga ay hashu u baxsatay oo qolyaha dega iyo iyagu ay col ahaayeen markaas buu cusmaan yidhi weligay gawaamaha ma shugo gabay faduuleede marse haddii gamuun laygu rido gaabsi ma aqaane gaashaandhigga iyo raadsigaan guul ku leeyahay markii laga gabaanaday duqii geela riminayay ee gaabiyow ina tigaad guuxba laga waayay garan weydi saan kaaga xidhay kayga guunka ah geelii halaabaa ka kulul gaalmiduu dhacaye galabtii dhoweyd foos markay geediyada raacday gundheere iyo maantaan u kacay garabka maygaagle aan keligay guuraha ahaa ama guclaynaayey gucumaalo aar maalintuu igu gadoodayey maantaan u galay reerihii godabta ii haystay go'i waaye dhowr xoog leh waad gola ku joogteen dhinaca waxtarka xididkana wuxuu cusmaan garaysan la'yahay oo laba wasiilanimo ugu muuqatay daraar walba hadduu isaguba xididkii wax siinaayo in isna uu tabtiisa yeelo sidee buu ugu dhaliili karaa markaas buu samatar xusuusinayaa shalaydan qoyan awrkii gurgur ee uu ka soo ergistay awrkii labada geedi oo keliya markuu ku guuray wuu samatar ka soo coshaday dabadeedna isaga oo weli u baahan seedigiis gacanta ka geliyey sidaa awgeed wuxuu cusmaan garan la'yahay tabantaabada joogtada ah ee xididkiis waxaa samatar u banneeyey isagana ka xaaraanshay sidii oo haweenayda isaga u dhaxdaa ay tiisa ka sarrayso wuxuu yidhi ninkiise xidid gargaaraa hadduu geeda sara waabtay adba yaradka waad sii gurtaa gu'iyo jiiraale markaan anigu gaadiid la-aan guuri kari waayey ee aan mid xaaskayga gura ganac ku doonayay gurigaan degnaba muuse sacad goray ma siiseene garkuu qabatay kii ii raraa labada goosh qaadee maxaad kayga uga guulaysaa gacaliyow yuusuf gabadhaad qabtiyo tayadu sow dumar gudboon maaha waxay ahaayeen xaajada markaa dhex taalla niman ay u fududaydoo dhowr jeer maansada kaga wada hadlay mar ay isu garaabaan iyo mar uu maankoodu mudacyo caaradood noqdaba waxay ahaayeen niman aan gabayga isugu jixin jixin isla markaasna aan ku kala tegin dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa aynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
qoraaga axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha intaasi aan kaga gudubno waxaad weli naga dhagaysanaysaan idaacadda fiidnimo ee washington
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
haatanna aanu jaleecno dhinacii heesaha
sida tahay biciid balligii danood murcosoba ka helaye balla hardhaaney bilanti maqade biligu waa adiga barkhadu waa aniga biligu waa adiga barkhadu waa aniga ballanku waa kii runtahay biligu waa adiga barkhadu waa aniga biligu waa adiga barkhadu waa aniga ballanku waa kii runtahay ahaa shacabkee habeenayn wabogtacaydkuye hadaamqin mayaydaa ubelahe hadaamqin eeyadi bureeqay wacadkee habeenayn wabogtacaydkuye hadaamqin mayaydaa ubelahe hadaamqin berisamaaday helay buuritidaalo oo baarka geedaha ubaxa u ku badan yahay bidhaanta u ege cirko berisamaaday helay buuritidaalo oo baarka geedaha ubaxa u ku badan yahay bidhaanta u ege bilicdu waa adiga basarku waa aniga bilicdu waa adiga basarku waa aniga ballanku waa kii runtahay bilicdu waa adiga basarku waa aniga bilicdu waa adiga basarku waa aniga ballanku waa kii runtahay wacadkii habeenayn wabogtahay kuye hadaamqin mayaydaa ubelaye hadaamqineyadi bureeqay wacadkii habeenayn wabogtahay kuye hadaamqin mayaydaa ubelaye guud ahaan idaacaddeenni fiidnimo waa naga intaas anigoo ah saare cabdi axmed iyo nuur xasan nuur bukhaari ayaa idin loo socodsiinayna intaannu mar kale hawada ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo